Iskuulka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka hirgelisay deegaanka Lafoole ee degmada Afgoye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si bilaash ah ardayda wax ugu baran doona waxaana xarigga ka jiray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, Gudoomiyaha degmada Afgoye, Gudoomiyaha deegaanka Lafoole ee degmada Afgoye. Iskuulka oo ay qaab casri ah u dhistay Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka.
aniga waalidiintayaan ka mid ahay oo ilmaha ardayda oo iskuulkan oo loo furay in macnaha loola baro maarta iyo ilaahay u mahadcelineynaa hay-adda iyo iyo maarta iskuulkan loo dhisay wasaaradda mahad warbashada aan u mahadcelineynaa iyo hay-adda annaga hay-adda kas- noo dhistay iskoolkan oo ilaahay noo soo dhiibay oo ugu Dhanka kale, qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qaybgalay xarig jarka ayaa bulshada deegaanka u sheegay inay ilaashadaan oo ubadkooda waxbarashada u diraan.
environmentgiisa in maamulka iskuulka ay ka shaqeeyaan een, ayna kontaroolaan iskuulka sidii maanta loogu wareejiyey oo loo xerag jaray inay ka warhaayaan iskuulka hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada waxaan leeyahay baahidu way badan tahay iskuul kamid iskuulaadkii aan xarig jireenno ilaahi subxaana watacaala waa u mahad celinayna marka labaadna madaxda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdiciise lafti gareen ugu horeeyo ayaan u mahad celinaynaa sidaas si lamida waxaan u mahad celinaynaa hay-addii gacanta weyn ka geysatay in waxbarashadaani iyo dhismahaani maanta aadka u quruxda badan in deegaankaani ay ka hergeliyaan qaybta weyn ay ka qaataan marka waxaan rajaynaynaa insha allah waxbarashadaani inay ka faa'iidaysan doonaan ardayda deegaankaani lafoole ku hareeraysan dhammaantiisa in meeshaani goobtaani waa meesha ugu habboon maanta ee dadka tabaalaysan in tabardaradii ay hayso dhanka maciishadda oo aysan u fududeen in ay waxbarasho lacag ku baxshaan inay maanta jaaniskan ay helaan waa ilaahay subxaana watacaala mahadiisa ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay ardayda iyo dhallinyarada iyo ciyaalkooda inay bahda waxbarashada maanta u helaan inay ku soo xiraan iskuulkan waxbarashadaasi iyo jaaniskaas fursadda haystaanna ay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay nolosha aasaaskeeda waxaa ah waxbarasho qofkaana waxbaraninna wuxuu la mid yahay qof geeriyoodoo kale marka in maanta aan fursaddan ka faa'iidaysanno waxbarashada ciyaalka hala keeno insha allah waxaan rajaynaynaa markaan waxbarannana ciyaalkeenna inay noqon doonaan kuwa mustaqbalka ka saari doona xaaladaha in barakacnimada ama ba- xaara- xaaladaha maanta nolosha liidata ay ku nool yihiin waalidiintaasi inay uga faa'iidaysan doonaan waxbarashada markay carruurtooda helaan berri ay noqon doonaan Ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Fadal Cabdulaahi Mursal, ayaa sheegay in iskuulka uu ku yaalo goob ay ku nool yihiin dadka u nugul inay waxbarashada ka haraan. Waxa uuna sheegay inay u suuragelinayso inay ubadkooda wax ku baraan iskuulka la hirgeliyey ee lacag la'aanta ah.
mayba wasaaradda iska taxaloojiday iyo dadaal badan angalaasa ini la hirgeliyey ee iskuulo waxbarasho iskuulkan geedka may ku mid ayaa ee iskuulladaasi oo ku fayidaysan doonto ee bulshada deegaankan ee iskuulkan mayba ka taalaha goobo oo dad bulshada nugul oo sida i d b-ga ah ama communitida ka hareeraysan taas oo suurtageliyaasa inayo helaan iskuul oo lacag la-aan ah si free ah walan ka dhigtada doonaan